munaasibada lagu xusayo maalintan ayaa lagu qabtay gobollada iyo degmooyinka iyadoo dadweynahana ay kala qayb galeen mas-uuliyiin door ah waxaana qaybaha kala duwan ee ciidamada somalilan iyo gaadiidkooda iyo weliba shaqaalaha iyo qaybaha kala duwan ee bulshadu iyaguna gaardiisa ay ku mareen gooba si gaara loogu asteeyey xuska sanadkan madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo isagu dadka ku dhaqan magaalada hargeysa kala qayb galay ayaa jeediyey khudbad socotay ku dhowaad soddon daqiiqo taas oo uu kaga hadlay xaaladda somalilan siddeed iyo labaatan sanno kadib isagoo ugu horreynba xusay islamarka ana ka hadlay taariikhda maalintan loo dabaaldegayo siddeed iyo tobanka mey waa maalin qadarin iyo maamuus kule dhammaan shacbiga somalilan waa maalin qof kasta oo muwaadin ah qalbigiisa ku xada waxaa kaloo uu ka hadlay madaxweyne biixi hannaanka ay somalilan ku dhisan tahay oo uu sheegay in xilka hogaamineed ee ugu sarreeya la isugu wareejiyo si dimuqraadi ah isagoo geesta kalena ka hadlay arrimaha waxbarashada iyo adeega caafimaadka oo uu sheegay in kor loo qaaday boqolkiiba kob iyo soddon isagoo dhinaca kalena soo hadal qaaday ee dhinacyada ammaanka dhallinyarada iyo shaqa abuurka beeraha iyo wax soo saarka khayraadka iyo dhaqaalaha isagoo sheegay in sicir bararka hoos loo dhigay islamarkaana la gaadhsiiye toddoba dhibic toddoba isagoo intaasina sii raaciyey in wixii cabashaha ee dadka ka imanayana la baarayo arrimaha doorashooyinka oo muddooyinkii u dambeeyeyba ismarin waa uu ka dhex taagnaa xisbiyada siyaasadda ayaa madaxweyne biixi maruu ka hadlayey uu sheegay in dibudhacyada doorashooyinku ay tahay dhibaato siyaasadeed oo wiiqi karta geedi socodka dimuqraadiyadda qaranka somalilan wuxuu ku dhisan yahay doorashooyinka oo wakhtigooda lagu qabto dibudhaca doorashooyinku waa dhibaato siyaasadeed oo wiiqi karta geediga geedisocodka dimuqraadiyadda iyo midnimadeeda mudnaanta waa in aynu ka baxno qadyaaladda iyo gobolaysiga oo numisano qaran dimuqraadi ah oo isu maamula doorasho xor iyo xalaala labada doorasho isku sidkan ee sanadkan dabayaaqadiisa qorshaysan xisbiga kulmiye iyo xukuumaddiisu waxa ay fuliyeen dhammaan wixii kaga soo aaday miisaaniyad iyo xeerba iyadoo somalilan siddeed iyo labaatankaa sannaba ay raadinaysay inay dunida ka heshay ictiraaf caalami ah ayaa madaxweyne biixi uu ka hadlay siyaasadda arrimaha dibadda somalilan isagoo sheegay inay u arkaan in baadidoonka ictiraafka somalilan xooggiisa la saaro dalalka afrika waxaan xoojinnay siyaasadda arrimaha dibadda ee ku jahaysan qaaradda afrika waxaan u aragnaa in baadidoonka ictiraafka somalilan xooggiisa la saaro dalalka afrika waayo wax la yidhahaa ooriab ka dhow waxaan u caddaynaynaa afrika in somalilan ay tahay dal ku dhisan xuduudihii gumaysiga taas oo waafaqsan ahliga iyo sharciga u yaalla ururka midooda afrika buuxiyeyna dhammaan shuruudihii looga baahnaa in uu darjuli oo qarani lahaado xukuumaddu waxay qaaday tallaabooyin wax ku ool ah oo lagu dardargelinayo xiriirka beesha caalamka oo dhan waxaad la socotaa wufuudda tirada badan ee diblomaasiyiinta ku soo qudulaya dalkeenna arrintaasi waxay marag u tahay dardargelinta iyo xoojinta siyaasadda arrimaha dibadda dhinaca wadahadallada ee somalilan iyo soomaaliya oo hakad ku yimi sannadihii u dambeeyey ayaa madaxweyne biixi uu ka hadlay midoogii labada dhinac isagoo sheegay in caalamku garwaaqsaday in la joogo wakhtigii la kala guri lahaa waa sida uu hadalka u dhigaye wadahadalka somalilan iyo soomaaliya waxaa muuqata in caalamku bedelkiisu garwaaqsaday in la joogo waktigii la kala guri lahaa somalilan iyo soomaaliya somalilan waxay doorbidaysaa in mushkiladda ka dhaxaysa somalilan iyo soomaaliya sideed iyo labaatan sano oo ay kala maqnaayeen iyo toban sano oo dagaal oo wadiidbana ku daatay in mushkiladdaa maanta lagu dhameeyo hal nabada somalilan waxay waaye aragta xirda colaadaha iyo dhibaatada colaadu leeyihiin ugu dambayn ayaa madaxweynaha somalilan muuse biixi uu ku dheeraaday isbeddelada ka socda waddamada geeska oo uu sheegay in shacabka somalilan ay diyaar u yihiin inay door ka qaataan isbeddelada dhaqandhaqaale ee halkaasi ka socda qaar ka mida dadweynihii ka qayb qaadanaya dabaaldegan ayaa iyaguna v o a la hadlay islamarkaana dareenkooga cabiray runtii anigu waxaan u soo joogay waxaan ahaa dadkii koob iyo sagaashii uu soo joogay in qarannimada somalilan maantana iyadoo siddeed iyo labaatan jirsatay ayaan hoos joogaa waa maalin farxad mudan waa adiga arkaya jawiga maanta dadka farxadda ka muuqata hadday noqoto dhalinyar hadday noqoto dumar hadday noqoto waayeel hadday noqoto ciidamo runtii maalintani waa maalin weyn oo dadka reer somalilan oo dhan ay dareemayaan ama ay ku faraxsan yihiin in maaragtay xornimadoodii lixdankii iyagoon cidna lagala tashan aftina laga qaadin in la geeyey koonfur dabeetana ay sidaa ku waayeen waa maalintii ay la soo noqdeen dadka reer somalilan xorriyadoodii xuska sanadkana marka laga yimaado dadweynaha reer somalilan ee ka qayb qaadanaya ayaa sidoo kale ay ka qayb galeen xildhibaano ka socda baarlamaanka dalalka kenya uganda iyo jabuuti wasiirro ka socda dowladdeegaanka soomaalida ee dalka etoobiya martisharaf ka socda dalalka ingiriiska denmark etoobiya iyo midooda yurub iyo weliba diblomaasiyiin ka socda dalalka xafiisyada kule somalilan